madaxweynaha dalka masar cabdilfataax al siisi ayaa sheegay in dowladdiisa ay dariiqa wadahadalka u mari doonto xiisada biyo-xireenka ethoobiya si masar ay u hesho qaybtii ay ka lahayd nacfiga biyaha webiga nail warbixintan waxaa qaahire ka soo diray xuseen cismaan zaxnuuni asiisi ayaa hadalkan sheegay xili uu hadal ka jeediyey munaasabad lagu furayay magaalo warshadeed isagoo afka ku balaariyey in xoogga ay saarayaan sidii ay u guulaysan lahaayeen wadahadallada haatan socda si dowladda masar ay u difaacato ama ay u hesho xuquuqdeeda biyaha webiga naayla oo ay heli jirtay kumanaan sano ka hor waan ogahay walwalka ay ka qabaan dadka masaarida xiisada webiga naayla waana idinku raacsanahay arrinkaasi sababtoo ah webiga naayla waa nolosheena ayuu yidhi asiisiga xukuma dalkani masar madaxweynaha dalka masar ayaa sidoo kale u xaqiijiyey shacabkiisa in masaarida marnaba aysan weyn doonin xuquuqdooda biyaha webiga naayla isagoo sidoo kale hoose ka xariiqay in dowladaha suudaan iyo ethoobiya in ay xaq u leeyihiin ka faa'iidaysiga webiga naayla balse waa in marnaba uusan saameyn ku yeelan ayuu yidhi nisbada dadka masaarida ay ka helaan qulqulka biyaha webiga naayla cidna ka yeeli mayno in ay khatar geliso nolosheena iyo guud ahaan amniga qaranka masaarida kamana hadlayo keliya biyaha webiga naayla sidaasi darteed cidna wax uma dhimi karto amniga dadka iyo dalkeena ayuu yidhi cabdulfataax asiisi oo si adag uga hadlayay xiisada webiga naayla madaxweyne asiisi ayaa ugu baaqay dadka masaarida in ay isdejiyaan ayna ogaadaan in geed dheer iyo mid gaaban ay u fuulayaan difaaca xuquuqda masaarida ay ku leeyihiin biyaha webiga naayla isagoo sheegay in geedisocodka wadahadallada iyo qaanuunka caalamiga ah ay xoogga saarayaan si ay u helaan xuquuqdooda hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dalkani ayaa imaanaya xili dowladda ethoobiya ay buuxisay biyo-xireenkeeda qaybtii koowaada taasoo si weyn ay uga walaaceen dadka masaarida sidoo kale wadahadallo u socday dowladaha ku murunsan webiga naayla muddo sanooyin ah ayaan ilaa iyo iminka wax natiijo ah laga gaarin kadib markii ethoobiya ay ka cagajiiday in ay saxiixdo heshiis garwadeen ay ka ahayd dowladda maraykanka bishan gudaheeda waxaa guul daraysay wadahadallo uu waday ururka midooda afrika kaasoo lagu doonayay in lagu soo afjaro xiisada webiga naayla ee u dhexaysa dowladaha masar suudaan iyo ethoobiya xukuumadda qaahira ayaa diidan in uu howlgalo ama uu shaqeeyo biyo-xireenka ethoobiya iyadoo aan heshiis rasmi a aysan wada gaarin saddexda dowladood ee ka faa'iidaysa qulqulka biyaha webiga naayla xukuumadda addis ababa ayaa ku adkaysanayso in biyo-xireenkeeda uu yahay mid horumarineed oo ay ka dhalinayso koronto islamarkaasina ay tahay mid ay u madax bannaan tahay xilliga uu howlgalayo xuseen saxnuuni v o a qaahira